subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi haysanay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka naafada gobolka shabeellada dhexe oo wada dadaalo lagu xoojinayo nabadda shir looga hadlayo wadajirka bulshada iyo kahortaga colaadaha oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho xarumo cusub oo loogu talagalay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo laga hirgeliyay gobolka banaadir kulo ciyaareed u dhexeeyay xidigaha ugu wanaagsan qaaradda afrika iyo xidigaha soomaaliya oo ka dhacay muqdisho xarlaalinta qaranka oo bilaabay hubinta habka loo maareeyo keesaska caafimaad ee la xiriira garsoorka wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah boqolaal qof oo cudurka daacuun caloolaha ugu geeriyooda waddanka suudaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan waa sideed labaatanka bisha shanaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka ururka naafada gobolka shabeellada dhexe ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo nabadda nuur maxamed ayaa soo jeedinaya nabadda waa xaalad ay ku wada nool yihiin bulsho qaran ama duni iyadoo aysan jirin colaado dagaal iyo khilaafaad waxayna ka dhigan tahay isu tanaasul wada noolaansho iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo xasilooni nabadda waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha waxay sidoo kale nabaddu ay ka hortagtaa burburka iyo dhibaatooyinka bulshada iyadoo kor u qaadaysa nolol wada jir iyo kalsooni ilaalinta nabadda waxay u baahan tahay wadahadal dulqaad iyo ixtiraam gobolkan shabeellaha dhexe waxaa ka dhisan ururo badan waxaana ka mid ah ururka naafada wuxuuna ururkan kaalin weyn ka qaataa nabadda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada sida uu sheegay guddoomiyaha ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe isxaaq xaydar caqiil doorka iyaga haddii aan nahay dadka naafada ah ee kaga aadan dhanka nabadda wuxuu la mid yahay doorka kaga aadan dadka kale oo kale uu la mid yahay annaga lixaadkaan naafo ka nahay laakiin caqliga naafo kama nihi inta caqliga aan naafada ka ahaynna waxay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta nabadda fariimaha nabadda quseeyo iyo fadhiyada nabadda looga arrimsanayo intaba maaragtay waan tegi karnaa waana ka qaybgeli karnaa wixii maaragtay ee dan uu ah nabadda iyo waxa colaadaha ay sababi karaanna intana dadkala garan karaan nahay sababtoo soomaaliyan ku dhalannay u dhalannay aan ku nooleen maaragtay shan iyo soddonkan sano oo burburka lagu jiray waa naqaanaa nabadda waxay tahay macaanta ay leedahay aan ognahay maaragtay qaraarka ay leedahayna si fiican aan u garan karno naafada waxay dib heshiisiinta qayb kaga noqon karaan in maaragtay ay maxaa la sheeg dadka kala hadlaan media kuwooda waxgalka ah in maaragtay kuwa culumaha ku jiro masaajidda ay ka sheegaan nabadda in bini'aadmiga ay muhiim u tahay waxay ay maaragtay qayb kaga noqon karaan in odayaasha dhaqanka laftirkooda ay kala shaqeeyaan marka ay nabadeynta ka shaqaynayaan haddana maaragtay guddi guddiyo badan oo jiro magaaladan ka jirana qayb ayay ka yihiin dadka naafada oo insha allahu guddiga xalinta iyo khilaafaadka qayb ayaan ka nahay maaragtay insha allahu tacaalaa sidaasna maaragtay waxaa noogu suuroobaysa inaan ka qayb galno fadhiyada looga hadlayo fariimaha nabadda nabaddu waa aasaaska nolosha iyo horumarka bulsho kasta nabad la'aan waa nolol la'aan shir looga hadlaya wadajirka bulshada iyo ka hortaga colaadaha ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa shirkan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa loogu arrinsinayay wadajirka bulshada iyo kahortaga colaadaha ayaa lagu soo gabagbeeyey magaalada muqdisho caasimadda dalka shirka ayaa muddada uu socday waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya odayaal dhaqameed xubno ka socday bulshada rayidka maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale farxaan cabdulaahi warsame oo ah la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa ka barbixiyey qodobadii kasoo baxa shirkan ciidana aadka looga dooday oo banalkan ugu dambeeya isaga naftarkiisa discushonkana ku jira waxay ahayd in yacni qolyahan midiyaha ka horiya xasaradaha laftarkooda in yacni ayaga naftarkooda shuruuc iyo siyaasado lagu hagaayo ay diyaariyaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay quseeyaan sidaasi lamida in in yacni la xoojiyo doorka qeybaha kala duwan ee bulshada ha ahaadaan dhaqanka qurba joogta dhallinyarada ee ku aadan nabad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka iyo waxaa kaloo ugu muhiimsanaa oo intii aan saddexdii beriyo lasoo dhaafay halkan aan ka faa'iidnay mudana wasiir waxaa ka mid a yacni in tababaro joogtaa loo sameeyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka shaqeysa nabad dhiska
dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane saadaad cali yowho oo soo xiray kulanka ayaa bulshada kula dardaarmay in ay wax badan ka qabtaan colaadaha soo noqnoqday ee ka jira gudahan soomaaliya dagaal soomaaliyeed oo qabaayli soomaaliyeed oo diris ah weligooduna diris ahaa ilaahay subxaana watacaala u dooray inay saas diris u ahaadaan welina aanan dhicin qabiil soomaaliyeed inuu qabiilku ordo oo ku duulo oo baabi'iyo oo deegaan ka qabsado oo tuulooyin ka qabsado oo degmadu degnaa ka qabsado ama gobolku degnaa ka qabsado ka saaro weli ma dhicin marka maadaama aan wixii natiijo lahayn mar walbana dhibaato dhiig iyo naf iyo hanti meesha ku baxayo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiista waxay u aragtay in ay arrintaasita marka horeba laga hortago arrinta wadajirka bulshada si loo xoojiyo wadajirka bulshada hadday bulshada wada jirto waxaa fududaanayso in dhib dhicin in dagaal dhicin colaad dhicin laakiin waxaas laga hortago ka hortaga meesha aad ku dhigateen waxaa ka mid tahay inaad dadka hubsataan oo la hubsado meeshii intaysan dagaal ka dhicin war reer hebelow hee ceeb ma ahan haddaa u tagto reer hebel aad tiraada reer hebelow hee shalay nin aa naga disheen maalin dhaweedna waxbaa naga dhacdeen nimiyo arrintaas mana qabataa dad dirs aan deegaan aan ahayn mahadsanid saara xarumo cusub oo loogu talagalay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ayaa waxaa laga hirgeliyey gobolka banaadir xalim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa qodobkaasi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa si rasmi ah u daafuray xarumo cusub oo diiwaangelinta codbixiyaasha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir furitaanka xarumaha cusub ayaa qayb ka ah dadaalada guddiga uga jiro hirgelinta nidaamka doorasho ee ku salaysan qof iyo cod ah ee heer degmo si loo xaqiijiyo in muwaadiniinta soomaaliyeed ay heleen fursad ay codkooda ku dhiibtaan si xor oo hufan gudoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada xarumahani cusub looga furay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir waxaan joognaa waaxda towfiiq ee degmada yaakshiid haddana waxaa ka nimid waaxda horseed suuqii labaad ee calcaad ee degmada yaakshiid waxaa ujeediin sidaa la socotaan maalin hor laba xarun ah oo hore degmada yaakshiid ugu furnayd xarunta degmada oo shaqaynaysay iyo xarunta waaxda ee jungal oo aan furnay shan iyo tobankii mey hadda waa laba xarun oo kale kusoo korartay yaakshiid sidaas waxay ku naqanaya afar xarun oo kale labada xarun oo soo korartay waa towfiiq iyo iyo suuqbacaad marka waxaan rajaynaynaa bulshada ku dhaqan ama degan waaxda towfiiq iyo waaxda horseed ee degmada yaakshiid inay fursaddaas ka faa'iidaysan doonaan ay isdiiwaangeli doonaan waxaa mar walba guddiga doorashada iyo maamulka gobolka banaadir ee iskaashanaya diyaar u yihiin in adeega diiwaangelinta doorashooyinka dadweynaha ay u dhoweeyaan bulshada qof walba loogu geeyo deegaankiisa gurigiisa xaafaddiisa loogu geeyaan diyaar u nahay si bulshada ay u hesho fursad ay isku diiwaangeliso mar walba waxaan diyaar u nahay in bulshada aan adeegaas u dhoweyno qofka muwaadinka xaq dastuuri oo leeyahay waaye waa soo aragteen hadda waaxda towfiiqaa timideen waaxda horseed ee suuqbacadaa joogteen intaas dadaa taagnaayaan saf ku jiray qof hadda dhibaato qabo hadda sheeganayo dhahay hadda waa lay dhiba iyona mana arkin qof walbaa saa xoroo meeshan yimid ee, wuxuuna u yimid inuu xaqiisa dastuuriga difaacdo tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha guud ee guddiga doorashooyinka qaranka ee ku aadan dardargelinta geedisocodka dimuqraadiyadda dalka iyadoo la rajeynayo in dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan si xor ah cadaalad ah oo hufan kulan ciyaareed u dhexeeya xidigaha ugu wanaagsan qaaradda afrika iyo xidigaha soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay garoonka stadium muqdisho nuur maxamed ayaa qodobkaasi mar kale inoo faahfaahinaya
waxaa garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho lagu qabtay kulan ciyaareed xiise badan oo xidigaha haliyadii hore ee qaaradda afrika oo soomaaliya booqasho ku yimid ay la ciyaareen xidigaha haliyeyada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daahfuray ciyaartaas waxayna kusoo dhammaatay sideed iyo afar ay ku adkaadeen haleeyada ka socda qaaradda afrika ee martida u ah soomaaliya haleeyadan caanka ah ee kubadda cagta ugu magaca weyn qaaradda afrika ee kale ah samuel etofoles emmanuel adibayo iyo mucjisadii kubadda cagta ee xulka qaranka nigeria jeje okaja ayaa soo gaaray magaalada muqdisho halyeeyadan ayaa casuumaad rasmi ah ka helay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed taasi oo muujinaysa xiriirka wanaagsan oo ay soomaaliya la leedahay ururada caalamiga ee ciyaaraha safarkan ayaa ujeedadiisa lagu sheegay qiimeyn caalami ah oo lagu sameynayo soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga in garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho uu martigelin karo ciyaaryahano caalami ah iyo uheelanaanta bulshada ee dhanka ciyaaraha bulshaweynta magaalada muqdisho ayaa aada u camiray garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho halkaasi oo lagu qabtay kulan xiise lahaa waryahankii hore ee arsenaal iyo xulka qaranka togo emmanuel adebayo ayaa aada u ammaanay isdhexgalka bulshada soomaaliyeed to give you guys head and so that you can build your country. Obviously, I have seen what you guys have done is beautiful. It's incredible. Good luck for, for Somalia and uh, may God be with you. You're welcome. You're welcome.
markii uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a ciyaaryahanada runtii fursad ayay noo ahayd maadaama aan noqonay dad maaragtay waqti hore garoomada ka baxay inaan maanta iskugu imaano kulankan lajamada ah marka runtii farxad weyn ayay noo tahay inaan isku aragno kulankan waa ku faraxsana horta ciyaartooyda aliyada qaaradda afrika oo adduunka daadiisa kala duwan ka kala ciyaaray maanta imaatinkooda annagana waxaan isku aragnay qaas ahaan ciyaartooydii waddanka ee burbur ka hor dheeli jirtay iyo kadib kuwooda ugu waaweynaay oo holka qarankana soo matalay maantana cayaar qurux badan raggaan is arki jirin ayaa garoonka isku arkay insha allah aadaan ugu faraxsana maasha allah maasha allah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dareenkayga ma la soo koobi karo sababtoo ah waad aragtay galabta ciyaarta ka dhacday meesha lajannada isu yimid lajannada isboortiga kaan ahaan xulkii qaranka ciyaartooydayna oo barsamada isu dambaysay oo isu yimid iyo geemka quruxda badnaa la ciyaaray iyo lajannada ka yimid een, afrika oo aad iyo aad u jeclaystay soomaaliya in ay horumarayso kubaddeeda cagta islamarkaasna fariin iyo ee u diraysay iyo sawir een, in soomaaliya ay jecel yihiin isboortiga kubadda cagta
mas-uuliyiinta dowladda oo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu hogaaminayey ayaa goobjoog ka ahaa garoonka intii ay socotay ciyaartan oo soomaaliya ay ku matalayeen halyeeyacaan ah ciyaaryahanada caalamiga ee yimid muqdisho waxaa wafdigooda qayb ka ah madax ka socota fifa iyo kaaf waxaana xalay ay casho kula kulmeen madaxda ugu sarreysa dalka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa marti qaaday wafdigan oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay magaalada muqdisho waana markii ugu horreysay oo wafdi sare oo ka socda xiriirada kubadda cagta adduunka iyo afrika ay booqasho ku yimaadaan soomaaliya markaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqada ay wareynaysa ali cabdixuseen
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo laba milyan sagaal boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doorar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo sagaal dhibic sideed oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka biriska xamsaha ayaa la kala siisanaya toddobiyo labaatan doolar halka safaariga la kala siisanaya lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaan interfela ayaa la kala siisanaya toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya saddex iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanaya labaatan doolar saliidda cadayda labaatan litarka ayaa la kala siisanaya soddon iyo laba doolar xafaayada nooca loo yaqaano konfi ayaa la kala siisanaya shan doolar bokiska jubaa ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha bruno fernandes ayaa la siiyey toddobaatan iyo laba saacadood si uu u go-aansado inuu aqbalo dalabka culus ee al-hilaal sacuudiya broligo waxay ka go-aan in ay magac ku darsadaan kahor inta uusan bilaabin koobka kooxaha adduunka ee bisha soo aadan waxayna bartamameedkooda sare ka dhigteen ciyaaryahanka ugu fiican manchester united laakiin sida laga soo xigtay daily mail xidiga portugal fernandes waa inuu si dhaqso ah u go-aansadaa iyadoo kooxda old trafford ay diyaar u tahay inay tixgeliso dalabyada kooxdeeda oo dhan kadib ololo xun ay ku lumisay finaalka yurub liigo oo ay ku dhammaysatay rubuc hoose ee bermer liiga fernandes ayaa ka cagajiidaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta man united laakiin wuxuu sheegay kadib guuldaradii arbacadii hore kasoo gaartay tottenham hotspur oo bilaa inuu bixi doono haddii loo baahdo man united ayaa quus ka taagan inay lacaga soo ururiso iibka si ay u maalgeliso duuahbeynta kooxda robo amrian xubintaasi ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimee raadi haysanay